madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabad casho sharaf ahayd oo loo sameeyey culimaadudiinkii soomaaliyeed ee soo gabagabeeyey shirkoodii labaad ee maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda midnimada ay u leedahay bulshada soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culimada kula dardaarmay in marka hore ay dhexdooda midoobaan si loo helo bulsho soomaaliyeed oo mida islamarkaana hal jiha iyo ujeeddo gaara yeelata madaxweynuhu waxauu culimmada kula dardaarmay in midnimada soomaalida ay u baahan tahay marka hore ay ku xiran tahay in culimmada dhexdooda ay midoobaan islamarkaana bulshada soomaaliyeed ay iyagu jiheeyaan
culammadii oo iswadata isu dhinac ujeedda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isu waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahayd midnimada midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuurahaas midnimoo dhanna halsi ay ku timaadaa dulqaaday ku timaadaa haddaan laysu dulqaadan lama midoobi karo nin walba sida uu rabaa haddii in la wada noqdo uu rabo lama midoobi karo anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la iila wada arkaynin oo dad si ka duwan u arka ay jiraan marmarka qaarkoodna laga yaababa sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay in la isdhegaysto marka haddii la kale ra'yi duwana xataa laisu sheego lan anigu kulama qaban ra'yigaas ahlan wa sahlan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay khudbadiisa inta badan u badnayd dardaaran uu u jeedinayo culimmada soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey uu shir uga soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynuhu waxa uu sheegay in marka laga soo tago bayaanka ay soo saareen uu soo dhoweynayo haddana dhinaca kale waxa uu qeexay in ay muhiim tahay in fariinta ka soo baxday shirkii muqdisho culimmada ay kula laabtaan goobihii ay ka yimaadeen islamarkaana bulshada ay uga sheegaan manaabirta masaajidda iyo sidoo kale goobaha ay dadka ku baraan tacliimta diinta islaamka
marka yacni waxaad dareemaysaa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walboo toosani bilaabiday u baahan tahay ku adkaysay u baahan tahay wadiday u baahan tahay inay dhabkaa tahay adigay u baahan tahay mar kale iyo mar kale waa idiin mahad celinaa culammadii iyo maxaanku raha madaaristii iyo magaalooyinka aad ka timideen dadka soomaaliyeedoo jooga intooda badan telefishinkayba idinka daawadano idinka arkeen intii aan aragne muxuu ahay fariinta in la gaarsiiyo rasaaladoo la yidhaahdo war wanaaggaasaa lagu soo ballamay ummadda iyo shacabka iyo dadka iyo dalka iyo diintaba in loo hiiliyo oo saas isaas loogu hiiliyo ayaa lagu soo ballamay in la yidhaahdo la gaarsiiyo muxuu ahay fariintaas hadii alayihahd maalmihii lasoo dhaafay shirkii ka soconaya magaalada muqdisho oo ay lahaayeen culimmada soomaaliyeed ayaa soo gabagaboobay war-saxaafadeed ay soo saareen culimmadana waxaa inta badan soo dhoweeya bulshada soomaaliyeed shirka culimmada ayaa inta badan diiradda lagu saarayay midnimada bulshada soomaaliyeed iyo in laga fogaado tafaraaruqa bulshada oo muddo dheer soo jiray taasi oo ay culimmada ku tilmaameen in haddii uu sii socdo saameyn bulshada ay ku sii yeelan karayso islamarkaana ragaadku uu sii fogaan karo waxaase culimmadu ay ku doodeen in markan loo baahan yahay in soomaalidu ay gacmaha isqabsadaan si waddada horumarka ay u gaaraan islamarkaana wadajirka uu yahay waxaa keliya ee guusha lagu gaari karo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho